xarunta jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho ayaa tababar ku saabsan horumarinta warbaahinta usoo xirtay in ka badan konton arday tababarkaas oo ay bixinayeen qabuuro ka socda al-jasiira media tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ardayda barata culumta warbaahinta macalimiin iyo mas-uuliyiinta jaamacadda ummadda kaasoo socday muddo shan maalin ah hormuudka kuliyadda culumta bulshada ee jaamacadda ummadda cabdiqaadir maxamed dhicis ayaa ka waramaya tababarkan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa waxaa socday waa afar macalin afar khubaro ah ka yimid aljaziira media institute runtii wuxuu ahaa tobabar shan casho socday waxaana tababarada ku saabsanaayeen digital story talin iyo maxaan ku rahdaa editing and reporting shantaa casho socotay ardadu tobabar fiican ayay qaateen boqolkiiba boqol bay ka faa'iidaysteen waxaa isla markii loo diraya assignmento oo mataqaanaa shaqo bannaanka inay soo qabtaan barnaamijyo fiican ay soo qabteen barnaamijyadii ay soo qabteen ama kelimadii ay soo duubeen oo waxaa waxaa maanta lagu soo bandhigay madashan maanta aan fadhino lagu soo lagu soo gunaanadaya ama lagu soo gabagabaynayay tababarka shanta casho socday qaar ka mid ardayda ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ka mahad celiyey iyagoo sheegay inay wax badan ka faa'iideen waxaa wax ka sameynay tahriibka annagoo rabnay inaan dhallinyarada ku dhiirigelino in tahriibka iska daayaan waddankooda ka doorbidaan inay joogaan iyagoo ka heli karaan shaqooyin iyo wax walbay u baahan yihiin sheekadeenna waxaa ku soo qaadanay waxay ahayd sheeko aan ka sameynay wiil tahriib isku dayay den siddeed kun oo doolarna khasaariyey meeshuu rabana gaarin naftiisana riski geliyey haddana dib ugu soo laabtay waddankiisa asigoo ka shalaysan inuu maxaan lahaa sheeg u baxo tahriibkaas asigoo ka shalaysan inuu lumiyo siddeed kun oo doolar waxaa saare axmed xasan annaga waxaanu lagu tababarayay mobile journalism ama in taleefonka lagu soo saaro sheeko warbaahinaiyadoo dhammaystiran haddii ay noqoto duubitaankii haddii ay noqoto ididkii oo lagu soo saaro sheeko dhan oo dhammaystiran oo sheeg tababarkan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta howlaha warbaahinta madaxa bannaan kaasoo lagu bartay sheekooyin ka hadlaya horumarinta warbaahinta cusub